barnaamijka dhallinyarada maanta
kulanti wacan dhegaystayaal halkan waa washington kusoo dhowaada idaacadda duhurnimo oo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka labaiyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitrban iyo efemyada geeska afrika
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa arbaca bisha noofembar waa soddon sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jir idinkala socodsiinaya nuur xasan nuur iyo weliba anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah sidee u maareeyaan noloshooda dadka aan shaqada hayn
wax shaqaa male beledkan waa leeska joogjooga waa mirmiraaf wax shaqaahoo lahayana male haddii sactariya yimaadeen maraakiibtiibaa kusoo xigta saasaa la waday shaqana halkaas in laga raadsadaa loo joogaa waxaan qabta male waa iska joogaa waa iska warwareegaa waa iska seexda xaafado meelahaasaan cambuulada u doontaa noloshaada maxaa ku maaraysa wixii ilaah ii qoro sidoo kale waxaad maqli doontaan saamayn nooce ayaa wacyigelintu ay ku yeelataa aragtida dhallinyarada waxsima ka beddesha qaar waxaa nin meel u cad tahay meel ka madow qofkii tahriibku u cad yahay dadka dhallinyarada soomaalida inta badan waxay idhaahdeen amba dhimo amba nolol marka qofkii kaa ku fikiraya boqol beer maamish haddii aad u soo jeedisid ma ma dhagaysanayo wuxuu oranaya waxaa waa qoraafaada iska taala dhinacii heesahana waxaad ku maqli doontaan
eed waxaad fashayna ubadkan dallaan ku ilaawaya raganimo ilaah ani ii dhashan codkaas cawaale aadanna goordhow ayaad maqli doontaan xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale ayaa idiin soo socda marka horese waxaad ku soo dhowaataan qodobo ka mida warkii dunida
golaha ammaanka ee qaramada midoobey ayaa maanta lagu wadaa inuu kulan deg deg ah ka yeesho dagaalada sii kordhaya ee ka socda magaalada xalab ee waqooyiga dalka suuriya kulankan ayaa waxaa ku baaqay dowladaha ingiriiska iyo faransiiska halka safiirka ruushka u fadhiyay qaramada midoobey vitali jurkin uu cambaareeyey kulanka isaga oo ku tilmaamay olole brobagando ah kulanka deg dega ah ee golaha ammaanka la filayo inay maanta ka yeeshaan dagaalka xalab ayaa ka dambeeyey kadib saadaashii xumayd ee uu shalay ka bixiyey colaadda suuriya ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobe u qaabilsan suuriya stephen demistura oo walaac ka muujiyay xaaladda dadka rayidka ah ee ku go-doonsan magaalada ku dhowaad lix iyo toban kun oo ruux ayaa ka cararay guryahooda dagaaladii ugu dambeeyey ee ay ciidamada dowladda suuriya ku qaadeen bariga magaalada xalab kumanaan kale ayaa laga yaabaa in ay barakacaan sida ay sheegtay qaramada midoobe diyaarad ku burburtay dalka colombiya waxaa ku dhintay koob iyo toddobaatan qof oo ka tirsan kooxaha kubadda cagta ee ka dhisan dalka baraaziil halka ay ka badbaadeen ilaa lix qof oo kale tirada dhimashada ayaa horey loogu sheegay inay ahayd lix iyo toddobaatan hase ahaatee haatan waxaa la xaqiijiyey inay tahay koob iyo toddobaatan qof lixda qof ee badbaaday ayaa isugu jira saddex ciyaartooy saxafi iyo weliba laba ka mid a shaqaalihii diyaaradda goolhayaha xulka baraaziil marcos danilo ayaa ka mid ahaa dadka markii hore ka badbaaday burburka diyaaradda hase ahaatee wuxuu geeriyooday intii loo sii waday cusbitaalka
duhur wanaagsan dhegaystayaal halka aad nagala socotaanna waa v o a oo idinkaga imaaneysa washington shaqla-aanta ayaa ka mid ah mid ka mid ah dhibaatooyinka ugu waaweyn oo ay wajahayaan dhallinyarada soomaaliyeed cabdulaahi cartan maxamuud waxa uu ku nool yahay magaalada hobyo ee gobolka mudug wax camal ahna iminka ma hayo waxa uu si kooban uu uga waramayaa sida noloshiisu uu u maareeyo wariyaha v o eda cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa la kulmay wax shaqaa male beledkan waa leeska joogjooga waa mirmiraaf wax shaqaahoo lahayana male haddii sactariya yimaadeen maraakiibtiibaa kusoo xigta saasaa la waday shaqana halkaas in laga raadsadaa loo joogaa cabdulaahi haddii dhalintu mar aysan shaqo haynin waa sidee muraalkooda ya waa iska joogjoogaan ilaahayay iska aaminsan yihiin
adiga hadda cabdulaahi maxaa qabataa waxaan qabta male waa iska joogaa waa iska warwareegaa waa iska seexda xaafado meelahaasaan cambuulada u doontaa
noloshaada maxaa ku maaraysaa yaa wixii ilaahay ii qoro markii doonya yimaadaan oo wax la dejinayo mm, waxyaabaha aad ka heshaan noloshiina ma ku filan tahay waa ku filan tahay haye haddii aan kor wax looga jarjarin Ah. waa ragga waa ku filan tahay magarkaa magaalada gudaheeda joogtaan maxaa qabataan oo isku mashquulisaan wax mashquula mal wallah waa iska warwareeg haye waa ka jiif tagnaa intay ka warwareegno
cabdulaahi dhalinyarada haddii mar shaqo la-aanay noqdaan waxyaabo kale ay ku hamiyaan in eh, tahriib galaan eh, in burcadbadeed ay noqdaan adigu maxaa ku hamisa dhibaato ah aniga weligay ima soo gelin ama aad shabaab noqotid ama aad tahriibtid saa dalkaygaaba macaan hagaan uga socdaa haddii shaqa la-aan kugu hayso soo noloshu marmarka qaarkood fakar ku gelin mayso kuwa ay joogo laftirkooda dadka joogaan ku daysadaan iskala joogjoogaa haye waxaa dhibaata haddii dadkii kula qadsan yihiin moogta risq aan kaligay helo dhibaat- dhibaato weye haye aan anigu tahriibo dhibaatay noqe dalkaaga haddaad ka carartana waa mid islaameed middaa u socotaa
Eh, mararka qaarkood doonyaha badda gala kalluumaysi aada kuwaas ma la xamaari tagtaan xamaali kama helno haddii kalluun ay keenaanna waa la cunaa haye
waa hadda waa fiicanta
Eh, shaqa la-aanta degmadan ka jirta marka la fiiriyo iyo deegaanada kale gobolku ma isku mid baa isku mid maaha haye dhulka kala beero iyo waxay leeyihiinoo waa arigiiyaa u dhowaa xoolihii ay haystaan haye galaaska caanahu soddonow ka mara hadda meeshaan oo caano ma leh caanaba ma leh haye cadna ha sheegin laakiin deegaanada kale deegaanada kale waa ka roon yihiinoo caanihii inay u dhow yihiinaa laga yaabaa
shaqooyina markaas jira aha shaqooyinaa jira oo la helaya aha Eh, ma ku hamisay inaad magaaladan ka tagtid magaalo kale tagtid shaqa si aa u heshid anigu taydiyan shabaab uga soo tegay jowland wax ka deganayn oon ku dhashay shabaabaa qabsada waana ka soo tegay haddii marka magaaladan aad shaqo fiican ku heshid ka hor waa iska joogi laha haddaan shaqo ku helo
ma rajaynaysaa waa rajeeya haddii ilaahay idmo ugu dambeyntii eh, dhalinyaro badanaa dalka ka tegay tahriib galay dhibaatooyin la kulmay qaar badihii bay ku har- qaraqmeen eh, iyagoo waxbarashadii dhammaystay maxaad fari lahayd dhalinta Da- dalkooda joogaan dhihi lahay dalkaaga hooyo waa midaan hoy laga odhan wax kale ma idhaahdeen
kaasi waxa uu ahaa cabdulaahi cartan maxamuud oo u waramayey wariyaheenna magaalada gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isaaq cabdulaahina waxa uu ka mid yahay dhalinyarada degmada hobyo ee gobolka mudug
maanta hal sano ayaa ka soo wareegtay markii uu hawada soo galay barnaamijkan dhallinyarada maanta haddaba qaar ka mid a dhallinyarada ku nool jabuuti ayaa aragtidooda ka dhoob- ka dhiibtay barnaamijka wariyaha v o a sagal siciid faarax ayaa la kulantay qaar ka mid ah dadka halkaa ku sugan magacaygu waa axmed cabdikariim ee barnaamijka dhallinyarada ee v o eda si fiican aan ula socdaa runtii waa barnaamij ee, fikir ahaan aan isleeyahay waa barnaamij aada u wanaagsan wax badanna kusoo kordhin kara fikirka dhallinyarada iyo horumarka dhallinyarada Ee, waxyaaba kala gedisanoo badan oo barnaamijku ka hadlaa dabcan laakiin waa barnaamij aan isleeyahay ee, dhallinyarada wax badan oo uu kusoo kordhin karaa Ee, waa qabaa barnaamijka in lasii wadan qabaa oo la joogteeyo Ee, in waxyaabo kaloo badan oo wixii lagu soo darin karo lagu soo darana waa qabaa intuu socday adiga een, maxaa ku cajabiyey runtii eh, anigu waxaan aada ula dhacay barnaamijka eh, wacyigelinta dhalinyarada loogu wacyigelinayo tahriibta inay ka joogsadaan Eh, marka barnaamijkaas runtii aada u iisoo jiitay iyo dhammaan barnaamijyada kale oo- oo oo- oo ku baxa eh, dhalinyarada Eh, barnaamijkaas wax badan oo uu ka tarayaa joojinta in la barnaamijkaas la joojiyo eh, tahriibta aan dhallinyaradii lagu wacyigeliyo inay wax qabsadaan inay horumar sameeyaan inay shaqooyin abuurtaan inay dabcan eh, b- ay isbeddel la yimaadaan intii dha- samayn la naftooda ku biimayn lahaayeen dee badaha iyo meelo kaloo khatar badan saasaan qabaa marka barnaamijkaasu runtii waa qabaa wax badan oo uu- inuu u faa'iideeyo ummadda iyo dhallinyarada gaar ahaan laakiin an waxaas leeyahay eh, waxyaabahaas leeyahay way ka maqan yihiin in lagu daro way tahay waxaa ka mid a barnaamij aqoon guud in lagu daro toddobaadkii maalin oo kale ama si- siday munaasib u tahay marka eh, waa kole barnaamijka dad badan aan dhegeysta marka dadkaas dhegeysta wax fiicnaan lahaa dad xataa markaas ama isku dhiganinin ama isku dhiganina laga yaaba inay ka mid yihiin marka in eh, taariikhdii iyo waxyaabihii dhacay iyo waxaas taariikhda waddankii waxaasoo dhan iyo in wax badan eh, si dadku ay uga ogaadaan halkaasoo qofku uu wax uga fahmin karo ama wax uga baran karo wax badan uusan ogeyn sagal magacaygu ayaan cabdi barnaamijka aad baan ugu faraxsannahay aad baanan ula socdaa hambalyo baan idin leenahay barnaamijkiina sanad guuro wacan marka hore hambalyo kadib waxaa barnaamijka iga xiise keliyey markii aad ka sheekeynayseen barnaamijka maalimihii tahriibta dhalinyarada aada u- uga wacyigelineyseen ta- tahriibka sida kabayada oo kale dhibkiisa waxyaalahaasa maasha allah aada ii dhiirigeliyey oo aada ii cajabiyey waxaanani leenahay sii wada oo arrinkaa tahriibka ha joojinina makulata ayaanay qof talagalkiisu ahaa marka hore inuu tahriibo markuu dhegaystay barnaamijkan inuu ka baajin karayo tahriibkii maasha allah horta boqolkiiba sagaashan uu baajin haddii ay say barnaamijku u socday ay u dhageysteen oy dee maskaxdooda iyo ma- qalbigooga ay u fureen way baajan karayaan wayna joogsan karayaan qaar waxaa nin meel u cad tahay meel ka madow qofkii tahriibku u cadyahay dadka dhalinyarada soomaalida inta badan waxay dhahdeen amba dhimo amba nolol marka qofkii kaa ku fikiraya boqol barnaamij haddii aada usoo jeedisid ma ma dhegaysanayo wuxuu oranaya waxaa waa qoraafaada iska taa laakiin boqolkiiba sagaashan way ku joogsanayaan baan isleeyahay hadduu ilaah idhaahdo marka insha allah sii wada ayaan leeyahay teeda labaad waxa aan jeclaan lahaa aan oran lahaa ray ahaan aniga inaad barnaamijka kusoo dartiin qeybta caafimaadka ee ugu horeyn magacaa gulan magacaygu waa maxamuud maxamuud subaneye waxaan ahay dhallinyarada rajibit ka mid ah barnaamijka horta v went waan ku xidhanahay dhallinyarada ku xidhan baan ka mid ahay waxaan dee wax badan baan ka aan ka biirsamnay barnaamijka ka mid ah barnaamijka sportiga barnaamijka wacyigelinta dhallinyarada barnaamijka gabayaala gabayaga tahriibka wax badan baa barnaamijka nooga biiray intaad dhegaysanaysay ee sanadka u socday maxaa adiga si gaara kuu cajabiyo oo kusoo jiitay wallaahi barnaamijka horta da- tahriibka oo wax badan ciyaalka uga biiriyey oo de wax badan aan ka biirsamnay oo kale waxaa kamid ah barnaamijkan sportiga oon aada u xiiseeyo sportiga oo de dad waxaa jira fursad u haysan barnaamijka sportiga inay daawadaan amba dee shaqo ku maqan oo laakiin ku xiran barnaamijka biyo weynta ood ka dhegeysta waqti waliba oo soo siidaya sportiga ku dara barnaamijkan aad baan u xambaliyanayaa sanadka ay sanad ku xigan insha allah inay noo sii biiriyaan ay noo ballaariyaan baan u rajeynayaa ee maxaad wax ra'yi ku diri lahayd een oo isleedahay way ka maqan yihiin oo dhalintu ay u baahan yihiin inay ogaadaan wallahi horta wax badan dee waa iska jiraan laakiin anu waxaan odhan lahaa barnaamijka horta dadkii halgamaayaashii ee soomaaliyeed ee wadanada u halgamay soomaaliya iyo jabuuti ha ahaato waxaan odhan lahaa dadka taariikhoogii dhalinyaradii hore taariikhoogii inaad wax nooga biirisin taana waan doonaynaa insha allah inaad kusoo dartiin barnaamijka waxaad leedahay dhalintii naga horreysay taariikhdoodii ah qaybihii ay kasoo qaateen taariikhda taana waan rajeynaya saa inaan uga faa'iidaysano oon waxna dee uga biirsano dadkii nagu horreeyey halgamayaashii dhalinyarada ahaa
aad bay u mahadsan tahay wariyaha v o a jabuuti saqal siciid faarax oo qaar ka mid a dhallinyarada jabuuti ku sugan halkaas kula kulantay sidoo kale waxay noo soo socdaa dhallinyarada boosaaso iyaga laftigooduna aragtidooda ka dhibtay barnaamijkan haatanse aan dhinacii heesaha maxaad inoo heesaa hees uu ku luuqayo fanaanka cawaale aadan ayaan haatanna dhegaystayaal idiin soo qabanayna
hushiyo markaan amarkaba dhammaanaheed kugu idheen keli ayniga kaa ishaartay bal maxaad ibtiloo labaabusho irdha kuugu wacan anoon kugu gafin ololkiyo maxaa keenay maxaa keenay afdumada ushiyo markaan amarkaba dhammaanaheed kugu idheen keli ayniga kaa ishaartay bal maxaad ibtiloo labaabusho irdho kuugu wacan anoon kugu gafin ololkiyo maxaa keenay maxaa keenay afxumada adiyaanismo ka aarsan laa ayahaa dambiyo rajan eegaya eed waxaad fashayna ubadkan dhallaan ku ilaawaya caqli iyo dulqaad ilah ii dhashan ugu arxamaa adiyaanismo ka aarsan laa ayahaa dambiyo rajan eegaya eed waxaad fashayna ubadkan dhallaan ku ilaawaya ragannimo ilaah ani ii dhashan ugu arxamaa qabo alla waa ogye aadmigu marnaba ma abbaari karo qofba aragtidii haddii loo akhriyo waa ayaan darre aqoon gabdhi iyo kaskagoo irmaanaya ayaadahay kuwan badse ujeediyo siduu uurkaygu rabo allo waa ogye aadmigu marnaba ma abbaari karo qofba aragtidii haddii loo akhriyo waa ayaan darre aqoon gabni iyo kaskagoo irmaanaya ayaadahey kuwan badse haddii aan ismo ka aarsan laa ayahaa dambiyo rajaneegaya eed waxaad fashayna ubadkan dhallaan ku bilaawaya caqli iyo dulqaad ilaah ii dhashan ugu arxamaa haddii aan ismo ka aarsan laa ayahaa dambiyo rajaneegaya eed waxaad fashayna ubadkan dhallaan ku ilaawaya raganimo ilaah ani ii dhashan ugu arxamaa
aad buu umatay kaasina wuxuu ahaa fanaanka cawaale aadan oo heestaasi ku luuqaynayey halkaad nagala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o gaar ahaan barnaamijka dhallinyarada maanta haatanna dhinacii ciyaaraha wararkii ugu dambeeyey waxaa inoo haya nuur xasan nuur
aan ku horeyna ee saddex ka mid ah kooxaha kubadda cagta ee ugu waaweyn dalka brazil ayaa sheegay inay ciyaartoy siin doonaan kooxda jabequens oo qaar ka mid ah xidigahoodii kubadda cagta ay ku dhinteen diyaarad isniintii ku dhacday dalka colombiya kooxaha flamengo balmires iyo sao baolo ayaa ah kooxaha ku yaboohay ciyaartoyda sao baolo oo lix jeer ku guulaysatay horyaalka waddanka ayaa ku talisay in kooxda ay masiibadu ku dhacday dib loogu celiyo heerka labaad si ay dib isugu soo abaabusho saddexda sano ee soo aadan saraakiisha iyo ciyaartoyda kooxda jabequense ayaa dhintay markii diyaarad ay la socdeen ay ku soo dhacday duleedka magaalada medellin ee dalka colombiya ciyaartoyda kooxda ayaa u safraysay dalka colombiya si ay uga ciyaaraan faynaalka koobka sudda americana kooxdii ay la ciyaari lahaayeen ee atletica nasonaal ayaa weydiisatay xiriirka kubadda cagta ee south america in kooxda jabequens lagu abaalmariyo koobka ay ciyaartoyda dhimatay rabeen inay u tartamaan dhinaca yurub waxaa xalay la ciyaaray kulmo ka tirsan koobka e f l ee dalka england kooxda hall city ayaa u soo gudubtay wareegga samafaynaalka kadib markii ay rigoorayaal saddex gool iyo gool ah kaga adkaatay naadiga newcastle ciyaartan ayaa wakhtigii caadiga ahaa ee loogu talagalay ku soo dhammaatay barbardhac gool iyo gool ah dhanka kalena kooxda liverpool ayaa iyana u soo baxday wareegga afardhammaadka tartankan markii ay xalay laba gool iyo eber ku garaacday naadiga ladies united maantana waxaa dhici doona laba kulan oo ka tirsan tartankan kooxda arsenal ayaa martigelin doonta naadiga southampton manchester united waxay la ciyaari doontaa kooxda westham united dhanka kalena waxaa isna xalay la ciyaaray tartanka cobba italiya kooxda kasena oo ka mid ah kooxaha heerka labaad ayaa ka badisay naadiga imboli kadib markii ay ku suuldaartay laba gool iyo gool kiyeva verona waxay saddex gool iyo eber ku dharbaaxday naadiga novara oo iyana ka mid ah kooxaha heerka labaad ama zeri bida talyaaniga halka turino ay afar gool iyo eber ku dardartay kooxda pisa ugu dambayntiina tababare grade soutgate ayaa lagu wadaa in maanta loo magacaabo tababaraha xulka kubadda cagta ee dalka ingiriiska isaga oo saxiixi doona heshiis afar sano ah macalin soutgate oo horey si kumeel gaar ah u soo leeliyey xulka england afartii kulan ee ugu dambeysay ayaa bedeli doona macallinkii hore ee shaqada laga ceyriyey sim aladis dhegaystayaal xubintii ciyaarahanna waa naga inta
aad buu mahadsan yahay nuur xasan nuur oo wararkii ugu dambeeyey ee dhinaca yaraa inala socodsiinaya haatanna haddayna u kacno dhinacaas iyo magaalada boosaasoona qaar ka mid a dhallinyarada ku xidhan barnaamijkan dhallinyarada maanta ayaa aragtidooda ka dhiibtay sida ay barnaamijkan u arkaan waa kan wariyaha v o a yuusuf maxamuud yuusuf imaan cali cumar waa gabar aad u da'yar walaasan fiican baan ula socday waayo waxyaalo badan baan ka faa'iiday markaan dhegaystay dhallinyarada hadda waan shaqaystaa waxyaalo badan baan ka shaqeeyaa waxaan furtay meelaha iclaanka waxaan ogaaday in haweenka ay kamid yihiin yacni kuwa shaqaysta yacni fikrad lagu soo lagu soo daray iclaanku waa shaqo kamid a shaqooyinka haweenka aad ay ugu baahan yihiin
waad mahadsantahay yuusuf maxamudow runtii anu waxaan ka mid ahay dhallinyarada ku xirnayd barnaamijka dhallinyarada ee idaacadda v o a runtii inta aan barnaamijkaasi la socday amaba aan ku xidhnaa waxaan ka kororsaday waxyaabo fara badan oo dhanka suugaantoo kale ama barnaamijka suugaantoo kale barnaamijyada majaajiladoo kale inaan waxyaabo badan ka kororsanay waxaa dhici karta inaan haatan oo kale aan anigu aan macnaha codkii ama hees aan qaadi karo anigaan fanaanad ahayn taasoo kale waxaa ii sahashay idaacadda v o a gaar ahaan barnaamijka waxaan aada ugu hambalyeynayaa shaqaalaha v o eda oo runtii barnaamijkaasi noo soo bandhigay waxyaabo badan baan barnaamijkaasi dhallinyarada uu u kordhiyey waxaa ka mid ah arrimaha wacyigelinta tahriibka oo dhallinyaro fara badan oo ku hamiyeysa inay tahriibaan in ay haatan dalkoodii ay joogaan ka baratay maxaa ka mid ah adoo qaba nabaaradiisa jacaylkanii taaqadiisa qofaadu nugushahay xaggiisa madeysinasteexadiiso heestaas oo ka mid a cabdihani xaasho ku luuqeeyo docda kale maxamed jaamac oo ka mid ah dhallinyarada ku sugan magaalada boosaaso ayaa barnaamijkani ku xirnaa barnaamijkaas si fiican baa ugu taxnaa yani wuxuu barnaamij aniga shaqsi ahaan si fiican itaabe ii saameeyey yani waxaan dhihi karaa barnaamijkan markii aan dhegeystay kadib waxaan kaloon ka faa'iiday in aan ahay yani muwaadin soomaaliyeed oo saameyn ku yeelan kara wadankiisa mustaqbalka soo socda iyo midka hadda socdaba aad baan barnaamijkan uga faa'iiday wax badan yani markii hore ani waxaa igu jirtay xoogaa fikrad ahayd inaan wadanka isaga tago tahriibo laakiin markii aan dhageystay barnaamijkan dhallinyarada maanta yani barnaamijkan wuxuu dhedhensiiyey wadankooda macaanka uu leeyahay mana tahriibi doono insha allah igumana jirto dareen ah inaan tahriibo wadankana waan ka shaqaysanayaa dhalinyaradan waxaan ugu baaqayaa inay wadankooda joogaan sideedoo kaleete samiire axmed ciise ayaa sheegtay in barnaamijkan ay aada ula socotay islamarkaana ay si aada ugu xirneed sheekadii aad ku xiisaha badneed ee gobaad ay v o a baahin jidhay waxyaabaha barnaamijkan v o a dhalinyarada aad kula dhacay waxaa ka mid ahaa sheekadii loo yaqiinay sheekada gubaab ah oo ahayd sheeko aad iyo aad iisoo jiidatay dhammaan saameynna ku yeelatay bulshada ku xiran v o e da gudoomiyaha ururka nahda aadan salaad maxamuud ayaa sheegay in barnaamijkani ay dhallinyaro badan ay ku xirnaayeen islamarkaana dhallinyaradu ay faa'iidooyin badan ay ka dhaxleen barnaamijka dhallinyarada maanta aad iyo aad buu umahadsan tahay marka hore ururka nahda waa urur dhalinyaro oo u taagan dhisidda iyo kobcinta garaadka dhallinyarada iyo wacyigelintooda iyo ku baraarujinta himilooyinkooda iyo maaragta wadan jacaylka ururku wax badan buu ka qabtaa arrimaha bulshada barnaamijkan dhallinyarada maantay waa barnaamij runtii wax badan saameyn ku yeeshay guud ahaanba dhallinyarada deegaanada puntland iyo guud ahaanba soomaaliya si gaara ururka nahda maadaama uu yahay urur wacyigelineed oo dhallinyaro maaragtay soomaaliyeed isu abaabashay inay bulshada ka wacyigeliyaan waxyaalo badan sida tahriibta qabyaaladda isirsooca iyo wax walba oo maaragta maanta soomaali dilooday barnaamijkan dhallinyarada maantay runtii wuxuu noqday garab aanu mar walba garabsanno oo meeshii aanu maaragtay u soconay isaguna ka duulaaya wax badan baanu kamid ka mid nahay oo iska mid nahay oo aan markaas ka midownay waxyaalo badanna wuu ka bedelay shaqooyinkeygii xitaa iyo wacyigelinteedii iyo qaabkii aan wax u wadnay iyo dhallinyaradaba si guud maadaama anagu dee wacyigelin ka sameyno sida tahriibta oo kale wax badan wuxuu wax ka bedelay runtii tahriibta wuxuu sababay inaanu anagu wacyigelinteedii aanu kor u qaadno oonu soo siyaadino maadaama uu qeyb ka yahay wacyigelinta isagu qeyb ka yahay yuusuf maxamuud v o e boosaaso halka aad kala socoteen dhegeystayaal waa v o a washington markaana aan jalleecno dhinacii kaalimaha heesaha waxaan idiin soo qabanay fanaanka iidlayare
xiisaha kalgacal xiisaha kalgacal middu igu xidho ixanibay darteede xiisaha kalgacal xiisaha kalgacal middu igu xidho ixanibay darteede xididada jirkiyo xiskiyo wadnaha way xambaarsato hubin qaali iyo qalbigay xado hubin qaali iyo qalbigay xado qalbigay xado xaggeeda jira xaggeeda jira xididada jirkiyo xiskiyo wadnaha way xambaarsato hubin qaali iyo qalbigay xado hubin qaali iyo qalbigay xado qalbigay xado xaggeeda jira xaggeeda jira waxaad tahay xurumo dumartaanka xushee xiriirkeenna wacan xajiyo adkee xanaane axdiga xanaane axdiga waxaad tahay xurumo dumartaanka xushee xiriirkeenna wacan xajiyo adkee xanaane axdiga xanaane axdiga
codkaasi iidlayare wuxuu gebagabo yahay idaacaddaiyadii duhurnimo nuur xasan nuur iyo anoo ismaaciil xuseen farjara idinla socodsiinayay tan iyo intayn afarta galabta kulmayna waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh
xasilooni iyo xasilooni iyo garashiyo xaqdhoor taan ugu xishaa xasilooni iyo xasilooni iyo garashiyo xaqdhoor taan ugu xishaa dhulka meel xarfaa di lagu xundumay hooyadeed xali ku xambaariso dhayxoorla iyo ku xambaariso dhayxoorla iyo dhayxoorla iyo lagu habay xalaa